aqoon-isweydaarsi ku saabsan dib u heshiisiinta iyo ka shaqaynta dowlad wadaagga ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada gaalkacyo waxaana ka qayb galay dhalinyarada degmada gaalkacyo ee maamulka galmudug iyo puntland cabdicasiis cabdulaahi shire oo ka mid ah qabanqaabiyayaasha aqoon-isweydaarsiga ayaa sharaxaad ka bixiyey ujeedooyinka la isugu keenay dhalinyarada kasoo gala jeeda labada maamul ee galmudug iyo puntland iyo waxyaabaha diiradda lagu saareeyey aqoon-isweydaarsigu taageerinta iyo dib u heshiisiinta state building and reconciliation support program soomaaliya maxaana loo dhan yahay inclusive soomaaliya waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo nabadda gobolka gobolka mudug dib u heshiisiinta wada noolaanshaha qabaa'ilka walaalaha ah abiya isir wadaagga ah ee ku wada nool gobolka mudug ujeedka ugu weyn maanta seminaarkan aan u qabanayno waxaa weeye in la helo soomaaliya nabad ah gaar ahaan gobolka mudug oo soomaaliya ka tirsan oo nabad ah xasiloon wadajir ku nool bulsho isku xiran dhinac walba haddii ahaan lahayd dhinaca ganacsiga horumarka siyaasadda bulsho si wadajir ah uga qayb gasha dowlad dhiska dalkeena soomaaliya la shaqaynta maamulada heer galmudug iyo puntland gaar ahaan gaalkacyo north iyo south in macnaha lala shaqeeyo maamulada ka jira biliiska lala shaqeeyo laamaha amniga lala shaqeeyo qaar ka mid ah xubnaha dhalinyarada ah ee matalayay maamulada puntland iyo galmudug ee ka qayb galay aqoon-isweydaarsiga dib u heshiisiinta iyo ka shaqaynta dowlad wadaagga ayaa aragtidooda ka dhiibtay madasha anigu waa xabse maxamed xasan ka tirsan dallada dhalinyarada gobolka mudug ee duud mudug kana mid ah ee waxa maxay ahayd wasaaradda caafimaadka ee gobolka mudug horta wax badan baan ka faa-iidnay oo moogtay cilmigu haba yaraada ha weynaada waa waxaa moogtay qofku u baahan yahay inuu siyaadsado wax badan baan ka faa-iidnay haddaan nahay ka dhalinyaro ahaan khilaafyadii de gobolkeen saad ogteen khilaafyadu joogtay ku noqdeen anagu qeyb weyn baan ka nahay haddaan nahay dhalinyaradii in maarata khilaafaadka qeyb aan ka noqono cilmi badanna waa ka siyaad magacay waa garaad axmed qooble waxaan ka mid ahay dhalinyarada ee ka faa'iidaysanaysay trainingkan oo looga hadlayay maaragtay soomaaliya loo dhan yahay oo maaragtay sidoo kalena xoogga lagu saarayay dowlad dhiska iyo dib heshiisiinta xoogga lagu saarayey laba maalin buu trainingkan noo socday labada maalin maalin waxaa lagu qabanayey gaalkacyo puntland maalinna waxaa lagu qabanayey gaalkacyo galmudug labada maalin waxaa la isweydaarsaday konton dhallinyaraa buu udhexeeyey waxaa la isweydaarsaday aqoon isweydaarsi baa la isweydaarsaday la xidhiidha dowlad dhiska iyo maaragtay nabadda soomaaliya loo dhan yahay brogaraamkan waxaa si fiican xoogga loogu saarayey isdhexgalka dhallinyarada in dhalinyaradu abuuraan fikrado wax ko-ool ah oo la xidhiiro nabad dhiska iyo dowlad wanaagga waxaa ka soo baxay wax weyn baa ka soo baxay waxaan isbaranay dhalinyaro badan oo ka kala yimid gaalkacyo dhinacyadeeda waxaa la soo saaray qodobo muhiima waxaan ka faa'iidnay wax ko-ool la xidhiiro dowlad dhiska iyo iyo iyo nabadda sida khilaafaadka loo loo xaliyo sida ay dhalinyaradu u wajihi karaan meelaha maaragta colaaduhu ka jiraan